maalintii shalay robab xooggan ayaa waxa ay ka da-een magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka shabeellaha dhexe deegaan dhacbariga magaalada jowhar ayaa waxa ay biriq ku dishay wiil iyo aabihiis mid ka mid ah dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen deegaanka biriqaa ka dhacday wadaad sheekh muuse cali mucow la yidhaaho oo ilmihiisaya asiga oo korahayaan waxaa biro ku dhacday deegaanka arosbeenaad meel la yidhaah waaye oo baadiyaha baloog bishiisa waaye roobabaa da-ay kow iyo toban saac iyo bar aa wadaadkaas qadirtaas allah u timid iyo wiilkiisa oo dhilla oo shanjir camal meelahaasa alxamdulilah niyo roobku waa waa khayrawsan yahay roob waa da-yey marka amarkaas yaraa uu dhacay waxaasna waa iska qoran ilaahay hooyadiis iyo aabbihiis oo saliib saaran islaantiisa iyo carruurtiisa kalay oo wareegta kul oo kurahaya saasay biraqdu u dhacday yeerka hoostuu ka fadhay asigana annaka wambaraan dhahnaahay gambaruu ku fadhay roobka dabeelkiisa yara waa iska ceentay laakiin waa waa daaduu lahay daaduu lahay fiican si kastaba ha ahaatee roobka ayaa ah nimco weyn uu allah ku galadeystay addoommadiisa iyadoona xilliyada qaar ay dhacdo in uu geysto musiibooyin kala duwan